munaasabad lagu daahfurayey khad cusub oo ah maraakiibta ganacsi ee kusoo xirta dekedaha dalka ayaa lagu qabtay dekeda weyn ee magaalada muqdisho waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo marti sharaf kaloo lagu casuumay xafladda barnaamijkan oy qabatay shirkadda lamu shibing limited ayaa suurageliyey in markabkii ganacsi ee ugu horreeyay ee toos uga soo baxay shiinaha uu kusoo xirto dekeda muqdisho ugu horreyn waxaa halkaasi hadal kooban ka jeediyey fawsi nuur axmed oo ku hadlayey magaca shirkadda lamu shibing limited marka labaad waxaan rabaa inaan ganacsada u sheego anagu badanaa waxaan isku daynaa inaanu xal u raadino carqaladaha ganacsada haysata saa ogtihiin shipping lineka conterada la keeno muqdisho waxa weeye markaad ku koombargarayso dekedaha kale mombasa iyo daarasalaam iyo rijiga ku yaala annagaa ugu qaalisan wax kalena maaha waa dadka yani kambaniyada weyn badanaa waa waxay keenaan yidhahdaan safe maaha ma jirto badeeca ku filna meeshaata markaad fiirisana badeeca badan baa timaada haddana hadduu dib u fiirino dekedan muqdisho shantii sana loosoo dhaafay yani mar mar sanad kasdameyso yani kontirada imaana way kasii badanayaan marka waxaan rajaynaynaa inaad nala shaqaysaan ad sabood garaysaan oo soo dhaweysaan annagu haddaan nahay cambany oo waxaa naga go-a inaanu dekedan muqdisho ku xiriirino dunidoo dhan insha allah haddii la yihahdo waana mahadsantaha assalaamu calaykum wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya cusmaan daalo ayaa guul ku tilmaamay tallaabadan cusub war badan kama furna halkaan waxaa ka furan keliya inaan u duceyno oo aan soo dhaweyno oo aan u hambalyeyno ganacsada soomaaliyeed ee ku dhiiratay inay china toos uga kasoo qaadaan badeeco halkaana ay noogu keenaan iyadoo halkaan looga sheekeeyey dhibaatada weyn ee lagu qabay muddada dheer ee badeecadda laga soo qaado china transitka kusoo noqonaysay dekedo kale dekedahaasna waqti badan oo galumayay dadka ganacsatadana laga yaabo in badeecadadooda ay ku khasaarto halkaas laakiin maanta haddii toddobiiyi toban maalmood gudahood ay nagu soo gaarayaan wax weyn waaye dhanka kale gudoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliya maxamuud cabdikariin gabayre ayaa xuseyn ganacsatada soomaaliyeed ee dhiirigelin u noqon doonto in muddo kooban badeecooyinka ka yimaada waddanka shiinaha oo masaafo ahaan ka fog soomaaliya ay dalkaas si dhaqsaha kusoo gaadhaan salan kabaad waxaan rabaa marka u horeysa inaan u hambaliyeeyo soona dhaweeyo markabkan cusub ee laamu shiibin limited ee walaalaheen ay noo keeneen oo horkacayo fawzi iyo tulmul khamiis iyo caamil iyo asxaabta noocaas oo kaleta dhammaanta waxaan idin leeyahay aadaa u mahadsantihiin soona dhawaada waana ku mahadsantihiin shaqada aqabateen aadaana loogu baahnaa